wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabeelle mudane cabdi daahir guure karoore ayaa degmada jalaliqsi ee gobolka hiiraan ka furay tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka ee bulshada dhexdooda ah waxaa ka qaybgalay tababarka maamulka degmada jalaliqsi dhalinyaro haween iyo odayaal wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabeelle mudane cabdi daahir guure karoore ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan
oo reer jalaliqsi waxaan rabnaa maanta inaan la wadaagno fariimaha wacyigelinta oo loogu talagalay xalinta khilaafaadka iyo isfahamka arrimaha bulshada bulsho hadday meel wada degan tahay waxaa muhiima inay isxog waraysato meelna isugu timaado dad badan oo mataqaanaa ay suurtagal ahayd in la keeno hadday suurtageli waysay waa raaligelinaan ka bixinaynaa daruufahana waxayn daabana sida ah waxaa suurtagal ah in mataqaanaa dad manaasib ahayd inay yimaadiin ayna imaanin laakiin maalmo badanaan rabnaa inta joogno cid kasta oo muhiim u ah jallaqsa guri iyo geedba waa kula kulmi doonaa ujeeddadeenana waxay tahay dadkaanu inay jiha u wada jeestaan ayagoo mataqaanaa xaaladoodu ay tahay xaalad lagu wada shaqay karo shaqada degmada ka socoto ama bulshadan wada noolaashadeedana waa mid muqadas ah qof kasta oo reer jallaqsina waxaa laga rabaa inuu mataqana dhinacan wanaagsan ka qabto hadda exaamul saakay markaan ballannay oo saddex saac iyo isku imaada ahayd ballantu dadka soo aruurkiisa ay waqtigan gaarin waxaa noo muuqa dadku inay ballanta lagu shaqeeyo iyo ina fahamkaas fiicma ka qaban biyo si loo imaanaa waxaa kaloo suurtagal ah marka dadka la casuumo casuumaadda in waxyaala qalada ka dhacaan oo dadka sidii loogu talagalay ay ku imaa waayaan marka waxaan rabnaa dadku inay isfahmaan horta bal waxaan la ogaaday waxay yihiin tababarkan ayaa door ka qaadanaya sidii loo xalin lahaa khilaafaadka soo kala dhexgala bulshada kaasi oo saameyn ku leh nabadda